haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka intii nala socotay maalmihii lasoo dhaafay idaacadda v o a waxay idiin soo gudbisay barnaamijyo taxano ah oo aanu uga hadlaynay marxaladda uu marayo afka soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba iyada oo khubraduna ay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu ku sii jiro uu si sida hadda uu yahay uu sii ahaaday ay suurtagal tahay in uu dabar go-o haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa arrimaha la xiriira jiritaanka afka soomaaliga xuseen barre ayaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku faaqidaynaa heerarka kala duwan ee uu soo maray qoraalka afka soomaaligu iyo caqabadaha xilligani hortaagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor aweys maxamed waasuge oo ah bare ku xeel dheer luqadda soomaaliga bugaag iyo barnaamijyo kala duwanna arrintaasi ka diyaariyey isaga oo ku sugan magaalada london ee boqortooyada britain brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda savana state university ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya qoraaga cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo ah qoraa ku xeel dheer afka iyo dhaqanka soomaaliga islamarkaana ka dhiga jaamacadda hargeysa balse marka hore aynu wada dhegaysanno warbixin gaar ah oo ay caasha ibraahim aadan ku eegayso taariikhda qoraalka afka soomaaliga iyo marxaladihii uu soo maray dadaal badan ayaa loo soo maray in afka soomaaliga la qoro qarnigii labaatanaad hase ahaatee waxaa mar waliba jiray caqabado isku horgudbayay in la helo af ay soomaalidu wada adeegsan karto iyo sidoo kale farta la qaadanayo matan carabiga mise midda laatiinka ee hadda loo adeegsado afka soomaaliga ee qoran waa kan brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana state ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka oo waxay nooga taabtaa caqabadahaasi saddex grub ayaa loo kala qaybsay qolo ku murmayso inaan helno xuruufo oo oo runtii wadani ah oo soomaali ah oo waxaana la yidhahda indigenous oo anagu aan iska leynahay aanu samaysano qolo labaadba waxay ku murmaysay maadaama aynu nahay dad muslina taa laga helaayo maaligu erayo fara badan gaar ahaan kuwa diinta kuwa dhaqaalaha ay carabi iska yihiin maynu adeegsano xuruufaha carabiga ah qolada saddexaad baa soo baxday odhanayso oo haddaba maynu sameyno sida dunidaba ay u badan tahay waagaas gumaystayaasha ayaa aada u xoog badnaa reer yurub fartan latinka ayaa waxaa laysku dayey oo ma loo sameeyay wax la yidhahdo i p a international phonetic alphabet wax la yihahda jira oo i p a da waxaa laga helaya marka dhawaaqidii adduunka o dhan bay isu keeneen oo cid allaale ciddii rabta inay afkeeda qorato i p a daasay adeegsanaysaa marka way ka helaysaa murano noocaasa ayaa ayaa soo xoogeysay oo mid waliba dhaliilaya midka kale markii ay xukunka dalka la wareegeen militariga ayaa waxaa mar kale soo labaleexaadsatay baahida loo qabo in la qoro afka soomaaliga xukuumaddaasi oo markii dambena muddo yar gudaheed ku guulaysatay inay dadka soomaalida ah u hesho af qoran oo ay wada adeegsan karaan meelmarinta qorista afka soomaaliga iyo gaarsiinta dadkana si weyn ugu adeegsatay warbaahintii dalka ee xilligaasi jirtay iyo curinta heeso goobaaba ah sida uu tilmaamaya brofesor maxamed xaaji mukhtaar waxaa jiray talooyin wax ku ool ahaa oo sheegay guddigii ay xukuumaddii kacaanka u xil saartay qorista afka soomaaliga markii erey bixinta la sameynayo way isweydiiyeen ereygan ka weyno af maxaa tiriga marka ayagoo odhan maayaan af maxaa tiri waxay odhan ereyga aan afkan soomaaliga ka weyno maxayna ku sameynaa yani waxay yidhahdeen wixii af soomaaliga aan ka weyno waxaan ka raadinaynaa kow af carabi haddaan carabi ka weyno labaad waxaan qaadanaynaa afafkii gumaystayaashii baan wax ka qaadanaynaa hadday odhan lahaayeen af soomaaligan wixii aan ka weyno maynu ka raadino afafka kaloo soomaaliga dalka jiro runtii faa'iido weyn baa noo soo bixi lahayd oo waayo afmaayiga afjiidaha afdaraha gabaraha kulligood waxaa ka jira ereyo oo ilan af maxaatirigani wuxuu ku badan yahay ereyada xoolalayda xoolo dhaqatada laakiin markaad timaadid afafkan kale aan sheegayno waa dad deganaasha u badan wey beerihii baa imaanaya xoolaha kale oo aan geela ahayn oo masalan lo-da iyo ariga iyo waxyaabahaas kalluumaysii baa imaan dhaqano fara badan baa imaanaya marka erayo fiican baa ka buuxi lahaa oo soomaaligii wuxuu noqon lahaa xataa mid rich ah oo ga- oo oo qani ah brofesor maxamed xaaji mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu qaar inooga sheego ereyada aan ku jirin afka soomaaliga ee qoran ee laga adeegsado qaar ka mid ah degaanada soomaalida ee uu isleeyahay waxbay ku biirin lahaayeen amaba waa ay bili lahaayeen afka soomaaliga ee haatan qoran Een, masalan aruurta ay dhashay walaashay soomaaligu wuxuu adeegsadaa ereyga abti aniga abti baan ahay canugii ay walaashay dhashina abti un baan odhanay abti abti aan isugu yeernaa laakiin afmaayiga waxaad ka helaysaa aniga abti baan ahay laakiin inanka ay walaashay dhashay aysan baan odhanaya aysankay waay mogtahay marka anigu markaan u yeerayo inankaasi ma odhanayo abti ma odhanayo Een, waxaan odhanaya aysan ha bogtaali bogtaal baa la yidhahdaa waa soo bogtaalay waa qof immigrant by force by will ma xoog baa loo soo sheegtay mogtahay waxaad helaysaa masalan qofna waa soo kiinaanay kiinan ha reer kun kiinaana jara macnaha waxa weye waa dad muddo gaaban maqnaan doona waxaa abaar baa dhacday laga yaaba inay meelo kale kasoo adeegtaan kiinaanku uu soo noqonaya for good u bixi maayo dad badan ayaa qabaa in guddigii qoray afka soomaaliga ay ahaayeen ceebka saliin iyo in ay seeska u dhigeen meel laga sii anba qaadi karay halka ay waxgaarsiiyeen hase ahaatee ay jireen duruufo xilligaa taagnaa dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah anwar maxamed diiriye oo bare ka ah jaamacadda university of maryland ee dalkan maraykanka anigu sida aan qabo iyaga way la ahayd in la qoro afkii in dadkii loo helo af qoran Een, xaqiiqatan waxa weeye sidii ay ahayd looba qorin sababta keentayna oo loogu garaabi karaana waxa weeye iyadoo aan wakti badan la haysan waa mid iyadoo aan aqoon badan oo xagga soomaalidu afafka u taqaano aan la haysan waa mid iyada oo mar walba caawimaadu ay dibadaha ka imanaysay iyada oo siyaasadii jirtay tusaale ahaan xilligii ciidamada ay waddanka la wareegeen ay kaga go-onayd si ay u helaan siyaasad ay dadka ka galaan iskuna jeclaysiiyaan in loogu dhawaaqo si deg dega in afka loo qoro anwar waxa uu eedaha la xidhiira horumar la'aanta afka soomaaliga dusha ka saaraya colaaddii ay soomaaliya gashay sannadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii iyadii oo la negi yahay labiyo toddobaatankii afkii la qoray ayaa waxaa la galay toddobiyo toddobaatankii dagaalkii lagu hootay aan barakada iyo karaamada midna nool ahayn ee aan aaminsanahay maanta dhibaatada aynu salka ku hayno inuu aabihii hooyada u ahaa markii horaan kuu sheegaya dhaqaalihii iyo awooddii la rabay in afka lagu horumariyo ayaa dhulkaa lala aaday iyo dhiig la daadsho iyo dad la iska celiyo hadalhaynta la xidhiirta in af soomaaligu halis ugu jiro in uu dabar go'o ayaad moodaa in ay waayadan dambe ku soo badatay bulshada soomaalida dhexdeeda taasoo aad kaga bogateen taxanihii aanu toddobaadkan idiin soo gudbinay anwar diriye ayaa ugu dambayntiise inoo haya talo lagu badbaadin karo afka soomaaliga islamarkaana sare loogu qaadi karo tayadiisa marka la leeyahay afkeennii baa dabar go-aya nasiib wanaag waxaynu leenahay hadda dad badan oo wax qora tayadu waa halkeeda laakiin tiradu ma yara dadkaa wax qorayaa haddii ay dadkii ku hadlayay lahjadaha kale erayadii soo nooleeyaan hadday qaamuusya u abuuraan sida qaamuuska xilli aan sidaa u fogeyn doctor mukhtaar iyo saaxiibkiis nin kaloo aanan magaciisa heli karin ay qoreen ee mayga ingiriiska ah erayadaasoo dhan waxay helayaan meel lagu xafido qofka kaloo soomaaliga ahna intuu galo uu ka barto markuu bartana uu afkiisii ku darsado intuu yaqaanay waxaa dhab ah in badbaadada iyo dib u soo noolaynta afka soomaaliga ay kaalin weyna ka qaadan karto dadka soomaalida ah oo badiya adeegsigiisa aadna uga dhowrsada inay afka soomaaliga ku milaan mid qalaad lana baadi goobo sidii erayo badan oo laga soo amaahday afaf kale loogu heli lahaa kuwa soomaali ah oo bedela oo asal ah aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay waxaanay qayb ka tahay barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka oo ay marti inoogu yihiin sidaan hore idinku soo sheegay brofeser aweys maxamed waasuge oo ah bare ku xeel dheer luqadda soomaaliga bugaag iyo barnaamijyo kala duwanna arrintaasi ka diyaariyey isagoo ku sugan magaalada london sidoo kale waxaa marti inoogu ah brofeser maxamed xaaji mukhtaar oo taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda savana state university ee dalkan maraykanka iyo qoraaga cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo ah qoraag ku xeel dheer afka iyo dhaqanka soomaaliga islamarkaana ka dhiga jaamacadda hargeysa waxaana su-aasha ugu horreysa weydiinayaa qoraaga cabdiraxmaan guri barwaaqo taasi oo ah maxay yihiin caqabadaha horyaalla xilligan afka soomaaliga runtii dhibaatada waanu la soconnaa halkay ka socotay shan iyo labaatan labaatan guud dadku dagaal iyo rabshadey ku jiraan dadooba waa loo qaxay dee saameynta u weyne halkay kaga timi waa halkaas weeye meel kale kagana iman kol hadduu dagaal jirana de qof dagaalamaya afna ma eegayo waxna ma eegayo dhinaca kale waxaan u arkaa in dalka la siyaasadeeyey oo kol haddii dalka kala googo-ay taa lafteeduna saameynteeda ayay ku leedayen saasaan u arkaa waa tahay brofesor maxamed xaaji mukhtaar sideed u aragtaa amaba maxaad ka sheegi kartaa caqabadaha hor yaalla luqadda soomaaliga xilligan maanta la joogo wallaahi waa su-aal aada u baaxad weyn tajawaabideeduna ma kolley yani wakti badan bay u baahnaan lahayd aan umalaynaya soomaaligu maogtahay su-aasha haddii iyadu nafteeda ay qaldan tahay waxaa ka hor imaanaya jawaab qalad baa la bixiyaa waayo af soomaaligu ilaa haddeersan anigu ma arko in meel laisdal dhigay oo layidhi kana af soomaali ah afartanka sano ka hor aada sheegaysid xuseenow yani waxaa la qoray af maxaa tiri ayaa la qoray marka makaasaan ka waranaa mise af soomaali wax la yidhaahdo oo guud ahaan baa jira afaf kale miyaa jira marka anigu runaantii waxaan dhihi lahaa su-aashu ansaxno aan idhaahno maxaa af soomaaliya loo yaqaana ama maxaa la dhihi karaya mise af soomaaliga hadda qoran oo af maxaa tiriga la yidhaahdo ayaan ka hadlaynaa haddii aan af maxaa tiriga yidhaahdo maxaa ka hor imaanaya ama dhibaatooyinka haysta maanta waxaan u malaynayaa inay ugu waaweyn yihiin af maxaa tirigu horta mar dhow baa la qoray qoritaankiisa waa dhow yahay isagoon sal yeelanina oon degin ayaa siduu uraakiba uu sheegay guri barwaaqo dagaalo sokeeye ay dhaheen oo aan u malaynaya hataa dagaalada sokeeye waxyaabaha keenay inay ka mid tahay afaf kaloo soomaaliya oo runtii la tokoray oo asiga loogu roonaaday afnaxaaga loogu roonaaday in la qoro oo kuwii kale marka dambe maaragtay la sideline gareeyo ama la midabto kooro oo inay dagaaladu inay keentay aan u malaynayo waad mahadsan tahay brofesor waasugi adigu sidaad u aragta arrintan
aniga waxaan u arkaa runtii arrinta mukhtaar uu soo jeesay waa mawduuc kale qodob kale u baahan baritaankiisa iyo ka hadalkiisa aniga arrintaa waxaana mawduuc kale baan u arka ah laakiin waxaan raacayaa su-aashaadi baan isku dayayaa inaan ka jawaabo laakiin ugu horreyntii horta su-aashaadii waxay ahayd caqabadaha yani afartan iyo afartii sanadood afka uu qornaa ka hor yimid yani ka yimid xagga bulshada aniga waxaan u malaynayaa afku yani waa wax yani la jaan qaadaya horumarka bulshada yani dadka yani ayaa yani iskale dadku ka soo baxaya dadkaa hadlayo waxay arkaan bay cabirayaan laakiin marka la yidhaahdo soomaaliga aas cilmi ahaan loo dib loo eego yani habkiisii horumarin ama horumarinta ee xagga maaragtay astaamaynta afka marka la qorayo bantuations waxaa loo yaqaano joogsi hakad horumar laba dhibcood ee xagga erebixinta naxwaha soomaaliga markaad eegtaan oo aniga hadda bugaan dhamayno ma dhawaan daacadahaadka daawad doontaan daafurkiisu yani waxaa jira yani ereyo badan oo yani aan loo helin erey xagga naxwaha weli oo aan yani para farasin aan usoo qaatay aan soo bandhigi doono marka caqabadaha waxay ka imaan lahayn haddii nabada jiri lahayd waxaa la yidhaha weertan soo socota shardiila baa la yidhaha hypothetic period hadday nabada jiri lahayd afartan iyo afar afartan iyo afartan afartan afartankaas sanadood afku qoraalkiisu iyo habeenkiisu guud ahaan si fiican buu isgu isgu daba dhici lahayd laakiin wixii odhan weli ma dhicin marka su-aashaadi waa su-aal waxaa weeyaan wanaagsan ee loo baahan yahay yaa samaynayo afkaan la qoray ee aan ognahay meesha uu ka soo baxay guddigii af soomaaliga raggii yani waxaan soo diyaargareeyey qoraalkii noo soo helay oo yidhi qoraalka waa kan afkiina habaysta linguistiyaasha dadka cilmi afeerka garanayo gramerianka dadka naxwaha garanayo ragga yani wax soo bartay yani in aynu furno yani golaha meel la yidhaahdo ama center ama xarunta horumarinta afka iyo qoraalka oo qaamuusyada lexico lagu dejiyo oo naxwihii aan ku samayno erebixintii aan ku heshiino oon astaamaynta afka marka wax la qorayo dadkaan u sheegno oo dadka aynu yidhaahno marka haddii nabada ay jiri lahayd waxyaalo badan baa hagaaga lahay marka caqabadaha afka wuxuu la qabaa dhibaatada haysata dadka ku hadlaya buu la qabaa marka saas ay tahay horumar weyn buu sameeyey af soomaaliya waa tahay waad mahadsan tahay su-aasha kalen raba inaan idin weydiiya waxay tahay waxaa la hadal hayaa amaba dadka qaarkii ay sheegaan in af soomaaliga uu ku jiro afafka dabargo'i doona arrintaasi sidaad u aragtaan aan ku horeeyo cabdiraxmaan guri barwaaqo runtii arrintaa dhowr jeer hore laga warceliyeyna waa la sheegaa una waxaa laleeyahay aragtidaasi baa la qoray hase yeeshee weli ilaa hadda meelay ku qorantay anigu maan arkin hase ahaatee de sida la wadaogyahay aqoon-yahanada afafku ay sheegaan waxa weeye afafku ha way dhintaan waxaan sheegaya oo inay qarniyada soo socda ilaa saddex kun oo af tiro lagu qiyaasaya ay dhiman doonto sidai u kala horreyn karaana dee lama sheegi karaan umalaynaya hase yeeshee waa uun iyagoo adeegsanaya warbixino lasoo saaray iyo waxaasoo dhan weeye afsoomaaligu de runtii kol haddii uu dal haysto uu dad haysto iyo meel uu ku koro de dagaaladan bayna kala biiqbiiqe waxaan filayaa oo loo soo jeedo waa la ilaalin karaa hase yeeshee haddana marka laleeyahay af baa dhimanaya ama afbaxankaasi kolle astaamo lagu garto ayaa jira oo la odhan karo markuu afkaasi astaamaha caynkaasa lagu arko waxaa loo arkayaa in maalintaaba ma dhimanayo ee waxaa kusoo dhacay cudurkii ah inuu dhimanayo marka qofku markuu xanuunku qabto iskama qabtona ee astaamaa jirta lagu garto waxaa kamid a inkastoo ay brofesoradu dee weydiintii hore ay si kale yar leexiyeen waxaan moodayay in laga hadlayay uun kii la qoray waa professor waan ku mukhtaar waan ku raacsanahay inay jiraan afkii la qoray maxaa tiri maxaa tiri hase yeeshee afkeeni jiraan maagii iyo kuwii kalena ay wada jiraan arrintaasna waa runtii arrin u baahan in aqoon-yahanada iyo soomaalida ay arrintaasi si fiican loo baaraan digo waa arrin uu run ka sheegay in ereyada laga waayo maxaa tiri laga helayo kuwa kale waa arrin aada qiimaheeda le oo runtii usoo jeediyo aan ku taageersanahay hase yeeshee iminka maxaa tirida lafteedii maxaatir waxa weeye waxaa laga arkaya astaamo tilmaami kara inay afka dadkii ka sii socdaan oo aada arkayso in la doonayo inuu maanta weerar ay ku hayaan af carabiga iyo afka ingiriisku oo ay dadki doonayaan inay u xadliyaan oo ay malaysaan ama a kana wax ku baran kartaan laakiin aan la qiimeyneynin kenya dhowr jeer waan hadlay oo way ka muuqataa hadday muqdisho tahay hadday hargeysa tahay hadday jabuuti tahay hadday dhowlada soomaalida tahay oo dhan in afkii laga sii tegayo oo ay dadkii doonayaan in ay af sheega wax ku bartaan haddii waagii hore iminka erigii la qoray kadib af soomaaliya lala higsanayo in jaamacada lagu qoro hadda waxaad moodaa in arrintaasi qoos laga joogo oo aan dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadahaba aan le aan oran karo maba hayo xabad ama laba ayaa si yaroo teelteela loo helaya inaan soomaaliga lagu dhigo astaamahaasi waxay tilmaamayaan runtii afki in uu dee uu sii dhiman karo waxaa la sheegay oo kale ereyada loo yaqaano ereya saladyada qaar ka yihi hob shisheeye meesha ka saaran waa astaamaha caddaynaya afkaasi inuu dhimanayo qaar baa mooda in iyadoo dadku joogaan inaa galan karin ama isagoo qor karin taariikhaha maanta waxaan ku haynaa afaf badan oo qoraan jiray oo aan maanta cid ku adeegsan jirin oo afkii farcadadaa ka mid a oo afkii sumeeriyiinta ka mid a waa tahay waad mahadsan tahay cabdiraxmaan guri barwaaqo su-aashaas aan u gudbiyo profesor maxamed xaaji mukhtaar xuseenow waad mahadsan tahay anigu waxaan u malaynayaa af soomaaligu runtii haddii aan isla garanay inay inuusan af maxaatiri keliya ahayn oo afaf soomaali ay jiraan waxaan arkaa afafka soomaalidu runtii aad iyo aad bay waxay sharaf ugu soo hooyeen afafka afrikaanka oo dhan in ay runtii ku adkaysteen ilaa hadda ay ku adkaysanayaan inay iska ilaaliyaan afafka ay daraska la yihiin inay dilaan yani waa tii aad lahayd waxbaa dhimanaya yani yani qarniyadii koob iyo tobnaad labiyo tobnaad waxaan xusuusanaa masalan xataa carabiyihii dalka yimid markay damceen inay qur-aanka ay soomaalidu ay baraan af carabi ku baraan in afafkii soomaalidu ama ha ahaado kan maxaatiriga ama kan mayda ama kan jiedada ama kan tunida ama kan dabaraha ama kan garaha kulligood waxay diideen yani ama waxaa ku adkaatay inay af carabi un ay ku bartaan umuuraha diinta oo oo marka ninkii carabiga ahaa oo dalka yimi oo muslimka ahaa oo isku dayo inuu af soomaaliyaashaas barto oo adeegsado dhawaaqyo soomaaliya iyo hab soomaaliya sidoo dati diinta ku baro marka aniga waxaan arkaa afafka soomaalidu runtii aada iyo aad bay sharaf ugu leeyihiin inay intaa iska ilaalinayeen ama ay aada iyo aad ay xoog u leeyihiin ay iska ilaalin karaayaan weerarada ay kusoo qaadi karaayeen afafka deriska ah hase ahaatee maanta waxaan arkaa sidii walaalkayba hadda uu ka dhawaajiyey innagii baa dilaynaa af soomaaliga soomaalidii baa dilaysa waayo afka waxaa wuxuu ku dhintaa markii uu mid sheegto awood siyaasadeed ama awoodo oo military yani af maxaa tiliaan markii la qoraayay dad military baa keenay oo yidhi kan baan dhigaynaa oo khasbay iyadoo oo guddiye af soomaaliya ay jireen oo doodu ay socotay talow ma af baan qornaa mise far baan qornaa la isku haystay ay ka dhigeen af baan qoraynaa oo oo dhibaato oo isla markiiba ay abuurantay marka maadaama awood military la sheegtay oo hal af keliya la yidhi kana af qaran ah afkii soomaali oo dhan la yidhi waxaa khasab noqotay in qofkii kale soomaaliga ahaa masalan la yidhahdo waryaa hadduu ninka maayo uu ku hadlaayo ama jiido uu ku hadlaayo ama tuni uu ku hadlaayo in la yidhahdo war af soomaali ku hadal oo qofkii uu markaa uu gambado oo ceebiba ay meesha timaado kala duwanaanta afku runtii inay tahay yani qurux bay maaragtay noo keenaysaa kala duwanaanta ayay maaragtay faa'iido ku jirtaa waad mahadsantahay profesor maxamed xaaji mukhtaar dhegaystayaal weli waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya v o a waxaanan uga hadlaynaa afka soomaaliga iyo waayihiisa su-aasha kale meesha taalla waxay tahay soomaali badan ayaa qurbaha soo gashay hadda waxaa la marayaa jiilkii labaad ee soomaalida ee ku dhalatay qurbaha ma laga yaabaa marka in iyaguna saameyn ay ku yeeshaan in afafkaasi qalaad ay afkii soomaaliga ka saaraan saaxadda cabdiraxmaan guri barwaaqo ku jira ayaa ka badan dadka taxay ee dawladaha degay haddii dawladuhu ama dawlad ha noqoto ama dawlada ha noqdaane markaa dalka soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii ay helaan dawlado afafka soomaaliyeed danaynaya oo xoojinaya way dhici kartaa inay saameyn ku yeeshaan hase yeeshee ma dhici karta inay saaxadda ka saareen sida aadad u dhigayso waayo waxa weeye way dhici kartaa erayo ninka jabaan jooga ama jina jooga ama maraykan jooga markaas inay erayo aan dalkeena laga aqoon ay xaggaa kala yimaadeen inay la yimaadaan oo ay saameyna nagu yeelato hase yeeshee haddii la helo maamullo adag oo arrintaa kasii meel samaysanaya oo erebixinadeeda samaysanaya oo sidaa walaalkay maxamed mukhtaar u sheegay aynu afafkeenna faraha badan iyo dhaqanideeda quruxda badan ee kala jaajaadka aadeysanayno waxaan odhan karaa waa laga hortegi karaa tusaale haddaan soo qaada carabtoo kale dadka ka imanaya markay traffic jam dhaco de saxmad yidhaahdaan qolada carabtu saxmad tiraa jabanna mid baa lagalama imanaya koreana mid baa chinana qaar baa marka inay jiraan maamul arrimahaasi ka hortegaya iyagu adeegsanaya afafka iyo aqoonta dalka jirta iyo aqoon-yahanka ereyada caynkaasa haa waa laga hortegi karaa haddii laakiin laga hortegi waayo saameyn way nagu yeelanayaan hase yeeshee ma filayo in ay afka soomaaliga ah ay meesha ka saarayaan waad mahadsantahay cabdiraxmaan guri barwaaqo aan u gudbiyo isla su-aashaasi profesor maxamed xaaji mukhtaar malayn maayo wax waliba horta waxay ku xiran yihiin dalkii soomaaliya la oran jiray soomaaliya haddii iyadii aysan kasoo baxayn waajibkeedii aysan afk afafkeedii iyo dhaqanadeedii haddii iyada xoojinaynin oo ay isku mashquulisay ama ay ku mashquulsan tahay yani dagaalo sokeeye iyo iska qabsi haddii sheekadu ay sidaa ahaato macnaha waxa weeye tii way saameynaysaa soomaaligii dibadda joogay waayo inanka soomaaliga oo ku dhashay maraykanka maanta markuu daawado t v-ga ama uu dhegeysto idaacadaha ama joornaalada wax lagaga soo qoro soomaaliya waxo waxaa laga yaabaa inuu kala xishoodo classmatekiisi ama saaxiibkiisii markii la weydiyo wariya soomaalini aad tahay maya anugu soomaaliniina wax kale ka sheegto waayo waxa dalkiisa laga sheegayaa oo dhan baa waxay yihiin waxaan maaragtay la aanaysan karaynin la sheegi karaynin marka soomaali bay sheekada kusoo noqonaysaa xuseenow haddii dalkii uu maaragtay uu nabadoobo nabad la-aan baa dalkii jirta waxaan jirin heshiis baan jirin soomaalida way islaysay wada heshiisiin dhabaa lagama sameynin haddii dadka ay wada heshiiyaan ay isu soo noqdaan oo dalkoodii ay ka dhigtaan dal sidii waagii horeba mataqaana oo sharafba u lahaa waa lagu faani sida uu walaalkay sheegay jaamacadaha maraykanka ah yani waxaa laga dhigaa afafka adduunyada af allaale afkii sharaf leh waxaa loo sameeya jeer baa loo sameeya waa la waa la dhigaa soomaaligu ama soomaaliyaashu waa la dhigaya haddii laga arko soomaaligii weynaa oo dalka gudaha jiray hadduu afkiisi ku faanayo ama afkiisa uu ku faanayo ama dalkiisina uu sharaf leeyahay marka u malayn maayo yani runtii mararka qaarkood waxaan la yaabaa ama ad la yaabaysaan soomaali oo ku dhashay dibadda oo ku koray ayaad waxaad arkaysaa aafafkii oo ku koray ama hooyadii aabihii kusoo koriyeen ku gabyaaya yani gabayaasha gabayaaga noogu weyn maanta xadaawi oo kale wuxuu ku dhashay cadan u carbeed buu kusoo koray marka u malayn maayo yani qofkaas keliya dibaddu ku dhashay keliya inay afkii kaga luminayso haddii dalkiisii oo runtii sharaftiisii oo weli howan yahay oo maaragtay afafkiisii oo ilaalinayo anigu umalayn maayo taasi inay saaxadda ka saarayso waayo ardaygii yaraa ama halkan ku dhashiyey samaradiibuu dalkiisa tegi karayaa wuu ku faani karayaa umalayn maayo inay saaxadda ka saarayso waad mahadsantahay brofesor maxamed xaaji mukhtaar isla su-aashaa si aan u gudbiyo brofesor waasuge oo isagu in badan arrintan ka hadla ama qoraallo ka sameeya carruur badanna wax u dhiga marka brofesor waasuge ma u malaynaysaa carruurta qurbaha ku dhashay iyo jiilka soo socda in af soomaaliga uu ka lumi doono wallahi aniga dee hadda uma malayn sababtoo aniga tobankii sano u dambeysay hadda laga soo bilaabo waxaan ahay shaqadii kuliyadda luqadaha ayaan meeshii ka waday markaan halkan soo galay waxaan bilaabay labada kun iyo toddobadii universal t v aan ka bilaabay shaqalada shibanayaasha isku dardarka a iyo dadka halkaasaan qof walba waa ogyahay ilaa saddex sana aan waday naxwiga af soomaaliga waa haddana s m t v aan fadhiya caruur badan baan soo fadhiisiiyey barnaamijyo badana waxaan si waalidiin baan isu keenay dad badan waxaan u macneeyey waalidiinta soomaaliyeed oo qurbaha ku nool farqiga u dhexeeya yani soomaaliya iyo halkan caruurtii halka ku nool iyo halkan markay soo maxaa laga doonaya caruurtii afka inuusan ka lumin waxaan bare waxaa la yidhaha miiska saaxiibtinimada six o'clock markay taho iskoolaadka laga yimaado caruurta in lala fadhiisto oo afkii la baro oo lala sheekaysto oo sheeg taxariir iyo wixii qaabkii loo wixii dhan baan u sheegay caruur badan baan soo fadhiisay telefishinada yani comedy sheekooyin qoslaha ka dhasha xataa caruurta afka ay ku hadlayaan waan kiciyo hurdada baan ka kacshay laakiin arrintaa waxay ku xiran tahay markaan dib usoo noqdo buugna waa qora la yidhahda farbarashada carruurta aada loo wada iibsado meel walba ku jira iyo d v d aan soo saaray marka telefis telefishinada telefishinadana aad baan uga shaqeeyo aan dadkii aan yacni baray waxa kan ay meeshan joogno haddii afka uusan guriga adiga aad degan tahay hadduu soomaaliya ugu dhigmaahan waalidiinta u macneeyey inay caruurtooda afka kula hadlaan inay la sheekaystaan inay saa kula koraan waxyaalo badan baa ka dhacay dalkan oo qosol sheekooyin afka ku saabsan leh marka laakiin waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha kala duwan ee ku kala nool yacni north america iyo yurub iyo carabta meel walba inay ayaga u kacaan waalidiintu inaysan caruurta yacni in afka uusan ka lumin ayaa loo baahan yahay marka xoogaa aynu kala saarno siyaasadda maaragtay iyo iyo languageka waa wax ilaa hadda gurigaaga ku xiran adiga aada nooshahay ilmahaada inay ku hadlaan soomaaliya in kale waxaan umalaynaa saa anaga noqosaysaa guud ahaan afka horumarintiisu runtii yani wax sahlan ma aha xilliga aynu ku jirno yani waxyaalo badan baa isdabamaraya hadda mukhtaar oo kale hadda maxamed oo kale waxyaaba u sheegayay yani waa mawduuciyo u baahan runtii in goonin dooda looga furo oo aynu ugu fadhiisano waxaan laga hadla laakiin waxaa xil naga saaran dadkeena ilmo afeedka garanaya ama macalimiinta ah afkii intaasaa lasoo gaarsiiyey dalkiina xaaladuu ku sugan yahay waa ujeednaa annaga marka aynu ka shaqayn inaynu isu nimaadno aan golo furanno meel furanno erebixintii jaaliyadihii aan sidaan ku badbaadin lahayn caruurtii languagekoodii gudihii aan la xiriirno yacni waxyaabo badan baan qaban karnaa keliya marka waxaa loo baahan yahay in mataqaana yani aynu sii soconno oo aynu meesha la joogin qadiyadan hadda maxamed oo ka dhawaajiyey dhowr goor walaalkay oo yani mawduuca uu kaga leexanaya dhowr goor yani su-aasha oo ku saabsan yani afafkan faraha badan oo sheegayo soomaaliya ka jira yani ma iyo maxaa jira aniga ma iyo maxaa jira barnaamij baan ka sameeyey waxaa marka aniga aan qabaa caruurta qurbaha ku nool meel kasta ha joogto waxaa xil ka saaran waalidiinta soomaaliyeed ee caruurta guryaha u jooga inay afkoodu sheeka xariirta maalmaha jirada cologwial soomaaliya cologwial la sheekayso yani canuga maalin wasta waa kula sameeya cunugaad waa kula koraya waxaan tagay sweden baan booqasho ku tagay aan soo maray iyo magaalo kale yani waxaan soo arkay dadka markaad weydiisato telefoonkooda markaad weydiisad af soomaaliya kugu sheegeen toddoba eber sagaal hal lix shan bay ku leeyihin ingiriiska dhibaatadana haysato markaa qof telefoonkiisa aa weydiisad soomaali kasta wuxuu ku leeyahay zero seven nine six one five two eight zero one nine lagama yaabo inuu kuu sheego waxyaabahaan xooga aynu ka naxsana taa weeyaan marka waxaad moodaa dalalka qaarkood sweden oo kale waa laga kasafiican baa ilmaha loo tababaray dowladii sweden baa ku dartay mataqaana yani manhajka soomaaliga in caruurta la baro yani ingiriiska dagaal badan baan qaadnay fira baan ka badana boqol iyo labaatan baa meesha kun baa ku nool marka dee sheekadu ma Waa- sahlano waa- laakiin xagga xagga shaqada nagala doonayo bal afkii aynu horta ka shaqayno aynu habayno waad mahadsantahay professor waa suge een, aan fursad siiyo professor maxamed xaaji mukhtaar professor maxamedow sidee bay kula muuqataa in afku kuley dhaqanuu ka turjumaa marka in dhaqanadii iyo dhaqankii soomaalida loo badbaadin karo gobonimada sidii ay usoo dhawaatayba runtii maanta waa cilmi baaristayni waxay xoogga saaraysay ama ku wajahnayd yani in dhaqanadan maaragtay reer guuraaga xoolaleyda afkooda iyo dhaqan dhaqaalahoodii baan xoogga saarnay oo aan u aragnay aan u malaynay inuu yahay eh, eh, mid xoog badan oo maaragtay runtii meel la gaarsiin karaayo marka yani gobonimada siday loo soo gaarayay wix ka dambeeyey researchka dhanba wuxuu xoogga saaray dhankaa unbuu xoogga saaray inay soomaalidu aysan lahaynba dhaqano kale ayaa xoogga la saaray horeyna waataan u sheegay xataa qaarkooda aan la dhiirigelinba ama ama la baarin haddaan ku noqono masalan akademiyadii waxii la oran jiray iyo waxaa la ururin jiray waxaan gabayada xoolaleyda sheeka xariireedka xoolaleyda waxaasoo dhanba halka dhaqankaas unbaa xoogga la saaray Een, waxaa la iska ilaabay infact dhaqanadii dadkii deganaa reer magaalka isheeg reer mahanyada reer eh, dadka isku dhaqa xoolaha iyo beeraha isku dha isku dhafa Een, marka dhaqanka soomaaligu yani ani waxaan jeclaan lahaa xataa culimada maanta eh, igula jirta doodan markaynu xataa aan ka waramayno meelayoga aan joogno ama ha ahaadeen soomaaliya ama dibaddii si ay hadhowdii aysan noogu soo noqonin dhibaato noogu noqonin haddii af soomaaliga maanta hadda aan idhaahno af soomaaligu waa kan hadda aan dhigaayo oo masalan waasigow dhigaayo oo af maxaa tiriga hadduu ardayda soomaaliyeed ama ingiriiska uu ugu muujiyo afma af maxaa tiriga inuu yahay af soomaali bardhow baa waxaa imaan doona macalin kale oo asigana masalan afjiido dhiga ayaa soo bixi doona oo hadhowdii waxaa imaanaysa warwaakuse macalin af soomaaligu mid baad nooga sheegtana kanini muxuu yahay in fact mogtahay waxyaabaha yaab kale oo aad la yaabaysaan ilmo yaro oo hooyadii aysan ku hadlin af maxaa tiri oo iskuolkana markuu tagay yidhi af maxaa afta hooyo ku hadal psychologically dhibaatada uu la soo noqonayo markuu guriga yimaado oo hooyadiina ay af kale ku hadasho yani wa- waad garanaysaan waxaa imaanaya ardaygaasi inuu iskuolkiiba ka cararo oo meesha ay timaado meesha drop out inay timaado truancy inuu googooyo waayo afkii hooyadiisii ayaa la yidhi afkaagi ma aha aynu iska ilaalino marka markaan Waa sheegayno tahay.
waxyaabaha qaarkood waa tahay aad baad mahadsantahay professor maxamed xaaji mukhtaar ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan cabdiraxmaan guri barwaaqo aan su-aashii ugu dambeysay weydiiyo oo ah een, sideeba iyadoo laga baxay dhinaca siyaasadda sideeba loo badbaadin karaa ama loo sugi karaa dhaqanka iyo afka soomaalida waxaa jira dalal badan oo afrikaana oo intaasoo af oo afrikaana lagaga hadla haddana af keligii uu guudka ka wada haysto ama shisheeyaha oo hoyga gumaysiga ah waxaynu nabi ku wanaagsannahay inaynu afafkeenii ku hadlayno ee markaa dowladii meesha tiiaduuda doonaha laynuma muhuniyo midunbaa la qaatay oo laga dhigay inuu noqdo afka guud la wada adeegsado ha waan u qirayaa maxamed mukhtaar in arrimaha uu ka hadlayo ay jirto hase yeeshee haddana aynu eh, siyaasadda ka saarno oo maanta malaa weydiintu waxay ku ekaydu kii la qoray baanu malayn kii la qoray markaa maxaa tiri in malaa ku ekaataa sheekadu ahayd haddaba marka haddaan weydiintii ka soo aanu soo noqda waxa weeye eh, sida keliya loo badbaadin karaa waxa weeye ama kuwa uu maxamed sheegaya ha ahaadee mukhtaare da-da weyn ha ahaadaan ama kan eh, maxaa tiri ha ahaadaane afka afafka soomaalida ee jira waa la wada yaqaanaa Eh, maxamed mukhtaar malaayna aqoon buu moodaya waana naqaanaa Eh, maalinta watana waa kii barnaamij fooyooda laga sii daayey eh, la sheegayey inuu nin reer baydheel ahaa ereyo badan oo hargeysa lagaga hadlo ayaa baydhera laga hadla lakin reer hargeysa uma haystaan inay afkii xaggaa ku hadlaya Eh, marka waxay kutusinaysaa malaayin dhulaaqada meelaha qaarkood lagu kala duwan yahay hase yeeshee ay isku jiran yihiin Eh, sida keliya runtii lagu badbaadin karaa waxa weeye walooyinkan siyaasadda ku hawlani ay afka usoo jeestaan walooyinkan hadda eh, jaamacadaha meel kasta ka fura laftooda ee qolo waliba eh, la timi af carabi iyo af ingiriis iyo afaf kale in la soomaaliyeeyo oo afkeeni inagu aynu qiimayno sidii keliya haddaanad adu afkaaga ilaashan cid ku ilaalinaysaa ma jirto Eh, caruurta marka hadda oo imtixaanada oo kale markay dhammaadaan ama ay la furayo Eh, waxa ay- aad ka arkaysaa tiifiyada iyadoo dugsiyada qaar ku faanayaan caruurtii oo af ingiriis ku hadlaysa af carabi ku hadlaysa weli maan arag iyadoo lagu xayeysiinayo wuxuu leeyahay inankaasina af soomaali buu ku gabayaa iskuul hebel baan af soomaaliga sidaa ugu dhigna
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahaayeen brofeser aweys maxamed waasuge iyo brofeser maxamed xaaji mukhtaar iyo weliba sidoo kale qoraaga cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barow aqoontan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo